بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الملكسي سنروغدان يوسي كستونين ديغايتان ولبهود سنكولنا همين فيلا هكذا هذا برامج كلن كورسن oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale aysan ku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada barnaamijka kulanka warsan oo ka isinka dheegi doontan oo anago socdaalayna siinkahay weliba ku mid aha hayse dagaal iyo weliba ka teeganta degmada cadadleh iyo barakaa oo meelasi ka bilaabaday haddaba maysheeni in xiisad olaad iyo barakaa meelasi ka bilaabada oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta taas oo kale weliba aysan dheegi doontanaa wasiirada kalluumaysiga maamul goboleedyada dalka iyo weliba xiriirka an hajyena mise anjarena wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba maysheeni antii xilligan wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya xiriirkan jaran maamul goboleedyada dalka haddaba khilaafkaasi intay deersisini dowladda federaalka soomaaliya seen argaysa maamul goboleedyadana mayk weren oo ka barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta taas oo kale weliba aysan dheegi doontana xubinta tale hajeediyowka soomaaliya iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya iyo antisay baab ku saabsan antida kurojididka magaalada muqdisho xillo inta badan beledka muqdisho jididii ay usi hirinyin maysheeni anti hata xarunta tale hajeediyowka iyo arrintaasi ku hadala oo ka barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta taas oo kale weliba aysan dheegi doontana wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba kagoodida inti tillaabo ku qaado doonta dadka ambiyana canshuurta kureeda markii wasiirka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya nidaam saxa ee canshuurta laka qaado ha ka aragi deegaanada puntland haddaba puntland iyo koonfur galbeed xilligan isla tacaalo korana xillo koonfur galbeed iyo jarta sadisina shareediyo ambasador dinari weliba daciifnamo usa ka tilmaamay shirka brasilisa aan ka dareeri madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka antiusanagada koo laka da'weedow haddaba maysheeni intii ambasadoorka uu saarantaasi ku hadala mise daliil gaar ee jirta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uusan hay barnaamijka kulanka wartanya oogukukugudi doonta qaar ku mid a dhallinyarada bobtaale ee rooga magaalada baydhabana weliba bilaabana shaqo cusub oo deegaanadan koonfur galbeed eedanku cusub haddaba mayeeti shaqadaas oo ka barnaamijka kulanka warsanya ka dheega doonta barnaamijka weliba hasiin saaray waana siinla dareeri doone anigoo ah maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaal dhiniga farsamadan weliba galan wiigiisii doone saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa ha ka dhowaada markel iyo markel barnaamijka kulanka warsan hamiinnimo khamiisa galahaytuu taarigdan iyo ka beeganta tumung iyo siyeedka bilo toddobaad ee luulyo sanadka labada kun tumung iyo siyeedka weliba dhugunsatana qodobadii inka weynay barnaamijka kulanka warsan welina ou ka barnaamijka hasiin saaray waan antasiinkula dareeri doona anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhiniga farsamadana saaxiibkayga gaabshaaw welina siinkula hadlahay siyeetun iyo siyeed dhibic lama aalada satellite iyo live streamkana meelkasiisin roogdan iyo si toosan inku dhegaytan saaxiib yaal magaagay socdaalu idaacadda warsan u siyeetun iseed dhibic lama aalada satellite iyo live streamka farsamadana waliba saaxiibkayga gaabsha ku bilaaboy xiise dagaal iyo waliba ka teeganta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe bogtaal mise barakaana ku bilaawday degmadaasi laakiin hangnagada dogne wasiirada kalluumaysiga maamul goboleedyada dalka iyo waliba xiriirkan hakiyana mise anjarana wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka dowladda federaalka ee soomaaliya magaalada kismaayo ee xarunta kumeeri gaarkan ee maamulka jubbaland weliba ka furumay tumung iyo shanti bilung shirlanku hadalaaye arrimo wasaarado kalluumaysiga iyo khayraadka badda maanamay ka casuugna dowladda federaalka ee soomaaliya wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda maadaama wasiirada maamul goboleedyada dalka ee kalluumaysiga iyo khayraadka badda walkutobadaayeen wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba ku qeyb haayay mas-uuliyiintii ku qeybgali shirkaasi isla maraxantaasna goobroogin haayay qodobada warmurtiyeedka laha ku saari shirkaas idaacadda warsan ee magaalada baydhabo si arrintaasi xog badan koogaad weliba la hariitay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane injineer maxamuud xuseen caliow ibrow oo ku qiibgali shirkaas isla maraxantaasna faahfaahi sababta sheentii anti xiriirka lanjar wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya isku dhinina iyo hakuwada jeesadaan maamul goboleedyada wasaaradoodyo kalluumaysiga iyo khayraadka badda haddaba master injineer maxamuud xuseen caliow ibrow oo qadka teleefonkii idaacadda warsan mar dhowaayti inka hadal waliba hadalje kumid tahay shirka kismaayo waxaan ku qabanay bisha shan iyo tobankeeda oo daraad ahayd bisha july two thousand eighteen ujeedada shirkan wax kale ma ahayn inaan wadatashi guud inaan samaysano annaga wasaaradaha maamul goboleedyada ilaahay uu ku manaystay kheyraadka baddaas ah anagoo waa anagoo ah wasiiradii kalluumaysiga kheyraadka badda ee puntland jubbaland galmudug hirshabeelle iyo soobayso aniga matelaay aan matelayo marka shirkaasi ujeedada ugu weyn waxay horta in aan annaga wax isweydiino ba horta dadkana haysta intuu nooga yimid maxaa waaye meesha aan ka qaldannahay annaga mise meesha qaladka uu ka yimid inaan ka wada baarno wadatashigaas guud markaan anaga falanqaynay waxaan ka soo saarnay maxaa yidhahdaa communique ama war-saxaafadeed kaasoo annaga aanu aan ku eedeynayno wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda ee dowladda federaalka ah inay sabab u tahay caqabadaha weyn ee ka jira maamul goboleedyada waayahay e marka maxaa ka mid ah caqabadaha ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda oo idinka idin dhex yaala waxaa kasoo baxaan umalaynaya ilaa iyo afar iyo toban qodob aan filayaa kolleyba websiteyada lagu soo qoray war-saxaafadeedka kow midda ugu horeysa oo waa mas-uuliyad wadaag ah mas-uuliyadda wadaag macne macno weyn bay leedahay dhinaca federalism markii laga hadlo walow qaabka loo dhisay federalismka naftarkeeda uu ahaa in hoos laga soo bilaabo laakiin kora laga bilaabay marka annaga waxaan aaminsanahay federaalka inuu ka bilowdo hoos kaasoo ah maamul goboleedyada awoodda ugu sareysa inay tahay oo xuraysa awoodda awoodda kale oo ah baarlamaankii iyo aqalka sare qaabku hadduu dhacay xoogaa mixed waaye subordination aan dhihi karnaa politically ah laakiin annaga waxaan rabnay inaan muujino horta mas-uuliyadda weyn inay saaran tahay dowladda federaalka ah waxaan rabnay marka inaan tixgelin inay ayagana siiyaan oo ah mas-uuliyad wadaagga annagoo haddana waxaan u cuskanay qodobka tixraacaya heshiiskii kumeelgaarka ahaa ee tobanka february two thousand eighteenka dowladda federaalka iyo madaxweyneyaasha oo maamul goboleedyada oo xubno ka ah dowlad goboleedka ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliyeed iyo annaga inaan isxog inaan isxog inaan xogta aynu wadaagno dhibaatooyinkana haysta aynu wadaagno inaan dib u eegisna ku sameyno shurka iyo qaabkaan u midayn lahayn oo qaab federaalia looga wada dhigi lahaa iyo midaynta guud ahaanba qaabka adeegsiga cilmi baaris ha noqoto inaan inaan garabsanno qaabka aynu uga faa'iidaysan lahayn kheyraadka badana inaan ka kaashano dhinaca shuruucda iyo nidaamyada iyo ilaalintaba badda naftirkeeda ilaalay u baahan tahay waayo saad la socotaan waxaa jiro waxa la yidhahdo illegal fishin waxa la yidhaahdo maadaama kalluumaysiga kheyraadkeena aada looga faa'iidaysto dowlado shisheeye ay xadaan kalluunkeena ayna iibgeystaan adduweynaha dhaqaalaha ay ka helaanna lagu qiyaasi karo ilaa iyo shan boqol oo milyan oo dollar kaasoo noqon kara labajibaarka dowladda miisaaniyadda ay dhisanayso ama samaysanayso baahideeda inuu labajibaaran yahay marka fikradahaas horle markaan isu geynay waxaa noo soo baxday haddii kheyraadka badda keliya aan ka faa'iidaysano annaga waxaan awoodi karnaa dowlad ahaan kheyraadkaas keliya in mishaarka uu dabal noqdo meeshuu boqol qof ka qaadanaya laba boqol inuu qaadan karo noloshiisana wax fiican inay gaari karto sababtoo a siyaasaddu waa nolol fiican in loo abuuro dadka qodobaad soo saarteen ee war murtiyeed ka soo saarteen ee shirkii shan iyo tobankii bishan ee idinku soo gabagaboobay magaalada kismaayo qodobada shan iyo tobanka waa bilaabnay toddobiyi tobankaan soo gabagabeynay war-saxaafadeedkana toddobiyi tobanka waa shalayto waayahay eeqodobaad ka soo saarteen eqodobada qaarkood waxaad moodaa inaysan awood idinku aada u lahayn in dowladda federaalka gaar ahaan wasaaraddaasi aad xiriirka u jirtaan marka sidee suurtagal ku noqon kartaa in wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalka soomaaliya idinkoo maamul goboleed ah xiriirka uga jirtaan xilligan annaga xiriirka waa jarnay waa qaab loo adeegsado siyaasiyan laakiin annaga macnaha weyn meesha ku jira wuxuu yahay waa hakinay waaye ereyga saxa ah siyaasadeed looma jarin xidhiirka idinka saartana u qorataan weriyayaasha haddaad tihiin annaga waa hakinay macnaha isistopid sababta loo joojiyin wax kale maaha wadatashi aan meesha jirin mas-uuliyad wadaag aan jirin tixraaca qodobadii lagu wada heshiiyey aan jirin iyo iyaga oo maamulka maxaa yihahdaa wasaaradda federaalka oo heshiisyada kay rabti ka soo gelayso ayadan wadatashi la samayn waayo federal ereyga macnihiisa federal waa wax wadaagid tala wadaagid fikir wadaagid maslaxad wadaagid waaye waayahay marka aniga dawladda federaal aan ahay idinkuna waxba ma tihiin ma shaqaynayso waxyaabaha ugu waaweyn iska horkeenaya fikirka siyaasadeed ee federalizimka ah waa taas waayahay marka ani waxaan qabaa in wadatashiga la badiyo iskaashiga la badiyo waayo dawladda federaalka wadan kale ma maamusho wadanka wadanka ay maamusho waa dawladaha maamul goboleedyada ay maamushaa maamul goboleedyadii iyagoo inuu xiriir fiican dhexmaraa iskaashi dhab ah oo waadax ah oo transparent ah oo check and balance uu ku dhisan yahay Waayo.
isla xisaabtan dhab ah dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda laftirkeedii waxa ay sheegtay in maamul goboleedyada laftirkooda ay awoodda ugu sarreysa ay rabaan inay adeegsadaan iyagoo dowladda federaalka ka kaaftoomaya marka soo taa dhib ma keeni karto maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ani warkaas ma maqlin meeshaa kasoo maqasheen ma ogi laakiin waxaan qabaa war aan sal iyo maxaa jiraa updates lahayn baan filayaa kulley marka dhinaca kale marka aan u fiirino ee qodobaad soo saarteen oo xilligan ee shirki aad ku yeelateen magaalada kismaayo qodobadaas inta idinku aad qaadan ka hor tillaabooyinkaas dowladda federaalka wasaaradda kalluumaysiga ma la hadasheen inta aad xakin xiriirkiina ka hor dabcan ani waxaan filayaa si fiican umaadan akrinina umalaynayaa maxaa yidhahdaa communiquega communiquega waxaa ku qoran dowladda federaalka wasaaradda kalluumaysiga kheyraadka badda xiriir lama laha maamul goboleedyada halow ma jirto email ma jiro xiriir ma jiro wax jiraaba iska yar hal mar ayay wasaaradda nala soo xiriirtay oo shid kasta ay jeles laisugu imaanayay ay isugu yimideen dowlado badan oo laga wada hadlaayay in laga faa'iidaysto sanadkiiba hal mar ayuu tuunaha soo maraa dakli fiicanaha ka soo galayo dowladda ilaa iyo toban ilaa iyo shan iyo toban milyan wax saasa qiyaasaan ku qiyaasaynaa heshiiskaasina wuu baaba'ay hadda sanad baa sanad baa kasoo wareegtay ilaa iyo haddana gaalo unbaa ka faa'iidaysan doonta ummadda soomaaliyadna way ka baahnaan doonaan waaya dhaqaalana kama soo gelayo dhibka meesha annaga aan arkayno idinka ma adkaysaan tillaabooyinka aad sheegtay ee daban wasaaradda aad ku eedeyseen ee marka laga soo gudbo ee marar marar badan dowladda federaalka soomaaliya ee xiriirka waa loo jaray hadba wasaaradii doonto ha noqoto laakiin wasaaradda maamul goboleedka tillaabo ma qaadi karto iyadoo aan wax ka ogeyn wasaaradda ee ee xilligaasi ay isqabtaan tusaale idinka oo wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda waxaad sheegteen inaad xiriirka u xakiseen wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka eh, dowladda federaalka ee soomaaliya iyadoo tillaabo aan ogeynna ma qaadi kartaan marka sidee suurtagal ku noqonaysaa in adiga dastuurku ma soo akrisay dastuurka ma soo akrisay qodobka konton iyo labaad konton iyo saddexaad konton iyo afaraad qodobka kontonaad ilaahay boqol soo akri markaasaan wada hadlaynahay su-aashaas ay weydiin kartaa waayahay eh, federaalka marka laga hadlayo ilan dowladda federaalka ee wixii soo dhaafo ee maamul goboleed ah dowladda federaalka ee ka taliso eh, taa mid- miiga diidan tahay adiga hadda sheeko dastuuriyaad bilowday kow dhe hadda murankaas anaga nooma taagne adiga su-aalahaas kuma banaane ummadda wax faa'iido u leh meesha su-aalo ummadda wax u faa'iideynaya keen taas baarlamaankay u taallaa howlo kale ay u taallaayo waayahay eh, maamul goboleedyada awood ma u leeyihiin in xilligan heshiis dowladda federaalka aysan ogeyn eh, siiba wasaaraddan xilligan idinka aad isku haysataan ee kalluumaysiga kheyraadka badda iyo dowladda federaalka awood ma u leeyihiin in wasaaradda kalluumaysiga wax aan ogeyn ma aysan ay aadan qaadaan?
fahmin anaga wasaaradda waxaan ka ka- aan ka la'nahay wada shaqayn nala shaqeey aan ka la'nahay ma fahmin warka adiga war saxaafadeedkana si xun ha u fasirinina fidnana ha abuurina waxa waaye meeshan anaga waa nala shaqeyn nala shaqeey aan ka kari weyni wa- wasaaradda adiga intaan afar sanaan ku dhawaay wasiiraan ahay hal makaadin hal makaadin hal sharaf malageedi wasaaradda wasaaradda inay hay-adaha deeqbixiyaasha u tagto war dadkan waxa u qabto awooday ku dhahday kari la'dahay Waay- dhibka eh, kaas waa yaa fahamtaa loo baahan yahay ma aha Wa- wa- federaalka ka yiri maamul goboleedka ka yiri ma taagna Waay- war ummadan see wax loogu qabta ay taagan tahay ummadan baahida u dhimanaysa kalluunkuna la iska guranayo waa sheekada waayay anigoo xilligan kula hadlayo waxaan goobjoog u ahaa shir wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ugu furmayey magaalada baydhabo soo taa xiriirka soo kama mid ahayn maxaa laga hadlay maxaa laga hadlay maxaa laga hadlay shirkaas waxaa tiri e, e, xiriir ma lahayn tan iyo xilligiinana magacaabay e, shakhsiyaddayna waxaa ka mid ahaa ama aan goobjoog u ahaa shirkaas oo wasaaradaha kalluumaysiga maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka uga furmay magaalada baydhabo laftirkaagana aada shir godoominaysa miyaysan taa jirin adiga hadda wasaaradda wasaaradda mar ay timid waa jirtaa oo ani aan shir gudoominayay laakiin goormaa waaye maxaase la qabtay su-aasha meesha taal dadka maydin kabadi maxaa loo qabtay dadka waay su-aasha Markii- waa la shiri karaa waa la hadli karaa afar iyo labaatan sac hadal maa lagu haynaa ummadan baan baahida u dhimanaysa uma jeedid miya dowladda soomaaliya inay tuugsanaysa ma aragtaan miya shacabka soomaaliya inuu tuugsi taageeya ma aragtaan miya sidee loogu gudbi ummadaana kalluumaysi kalluunka ay guranayn gaalada ma aragtaan miya sidee loogu gudbi karaa marka haddii arrintaa ay jirto idinkuna aad xiriirka jaraysaan oo dowladdii federaalka laftirkeeda aad awood u sheeganaysaan sidee loogu gudbi karaa alora annaga waxaan ka rabnaa inay noo yimaadaan na dhahaan waxaana u qabanaynaa waxaana u qabanaynaa ama anagayna dhahan maxaan idiin qabanaa maxaan idiin qabanaana ma arkoyno waxaa u qabanaynaana ma arkoyno Waayo.
taas way runta waayay ugu dambayntii maxaa xal ah isjiidjiid eh, mindo aan mindo ku taago inaysan xal ahayn waa la ogyahay mudane wasiir maxaa xaal ah maxaana soomaali u dan ah maxayna kalluumaysatada soomaali waxaa dan u ah soomaali waxaa dan aan kuu sheegaa afwaako maylka eh, maxaa layidhaha afwaako maylka aameen ma ma shaqaynayso waanka kalluumaysi markii laga hadlo nin gabaal yaqaana nin kalluunka sida loo gaasa yaqaana mashaariic iyo fikirada la imaan kara oona gaalada dhihi kara waxaana u baahnay dadkayga haloo qabtaan u baahanahay annaga waayay beeraha ha noqdo saas oo kale biyaha ha noqdo dadkayga oonay u dhinteen biyaan rabnaa wax dhahaan rabnaa annaga
waayay waxbarasho dadkayga aqoon darra hayso waxba- waxaasaa u baahanahay annaga factis wax la taaban karo nabad iyo nolol taasay ku imaan kartaa waa hagaag dhugunsadii halkaas waliba ay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya injineer maxamuud xuseen caliow ibrow oo qadka taleefonkii idaacadda warsan si toosa idinku warmay xillihiisu ku qiibgali shirka wasiirada kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamul goboleedyada dalka
kulmis general trading company kambaniga guud ee kulmis horjarakaaya langdhike kooyi way kalan kale kulmis electronicsna keedkii carwiyaalku electronic e stationary cosmatic iskulishay meelilahaka kulmiyo kulmis general trading company kulanang la heli magaashe mayweeli kun ikow kuwilbo electronic sheegadaw keedkii stationarigu kumbad shopping koonan kumoqanayna meelilinaiskasheeniyo kulmis electronics carwo kal ilaab lahan ka adeegayo hoyha arag kulmis electronics kori hoos ani lahan buuyey agabshe kabaytoon dhimanayna kabaal anka sheeg bulshada carwo kulmis general trading company agabkayaal wallaha koobu koro ma ee koo ina milisiin kormaray mayna ku mid aha filintijeero joogi jiefan iska jaraan moobala midib web iniska jaraan sida s8 plus j7 pro c5 c7 g1 ilaa g7 itel kun shan boqol tumi sida kun shan boqol soddon sida kun afar boqol i siyeed tagno sida boqol i konton sida boqol afartan i sagaal intaas iyan ku badan oo
waa hagaag dhugunsadayaal weli wali la dareertana barnaamijka kulanka warsan qeybojay hora barnaamijka oo ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryaha e anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxmed socdaal ad inaga farsamadana waliba iisaacid ah ee mise garab iisiah ee saaxiibkayga farsamo gorodka ee maxamuud cali gaabshaa walina sanglanaa hamiin faylasiye tungisee dhibic lama waliba sahlay intii hata si toos ay signiinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xiise dagaal iyo waliba ka teeganta degmada canalle iyo bogtaal oo ka bilaabatay degmadaasi ila lama beelood in isqalab aruursadahay dhinaga kalena shabaabna dhinaha ku saaranyi laakiin hangnagada doogna weli weli ka guda jirnay qaybogii hore ee barnaamijka kulanka warsan xarunta talhajeediyowka soomaaliyeed iyo waliba dowladda federaalka soomaaliya iyo intirtay baa ku saabsan intii la fura jidadka hirin ee beledka muqdisho xarunta talahajeedyowka soomaaliyeed iyo waliba war ha ku saartay saameyntiiyo kaweelati hiradaadowka jidadka magaalada muqdisho iyo qorsho xukuumadda federaalka eeyo ka sugu doonta ammaanka warqadun furun iyo waliba xaruntaasi ha la wadaagtay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha walinaya markaasi qeexday saameynta dhaqaale ee ku dhalatay waddooyinka ama jidadka beledka muqdisho oo xidhin mas-uuliyiinta xarunta talaxajeediyowka soomaaliyeed oo warfidiyeenka la hadali yo waliba yohabandhikana aragtidiyo ku eedan sada amniga lankasuga kor sada amniga lansuga kor walin iyo kabaaqena anti la fura jidadka magaalada muqdisho ama beledka muqdisho ambasador cabdiraxmaan diiriye yo waliba ku mid hayay madaxdii xaruntaas walina warbaahinta uusula wadaagay nuxurka warqada oo markaasi iyo hasaareen usugon an akri war murtiyeedkii ha kubay kulankaasi war fidiyeenka بسم الله الرحمن الرحيم مرة ما راح نقص على سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ما أنت وحان هالكم أفرنا أدانا حرمت التلسوي جديد الصوماليات إن محاهد وراء فرن أما أبن لك إن أنا هكا كتيد إنه هاسو حوغا بدامين إيسا إن وحيالها حوغا هذا البدن كتاقين يهي marka waxaanu jecel lahay marka u horeysa haddaan nahay xarunta talada soo jeedinta soomaaliya sida guddoomiyaha ku-xigeenku ay sheegeen anigu mar walba waxaan u taagan inaan daraasad samayno inaan ummaddu maxay ahayd wixii wanaag ah la gudbiyo meelay ku habboon tahay la gaarsiiyo caqligu shaqeeyo taladuna shaqayso taasaa marka waxay noqotay in caafimaadka sida ku jiro in wax laisku sheego ayaa laga maarmaan noqotay waxaan rabaa dadku inay bartaan maxay dawana ay noqoto yaa hadlaya yaan la isla hadlin yaan la hadlin iyo maogtahay yaan tale la soo jeedin waxaas waa wixii marka hore inaga baabaashay qarankan inaga dumiyey marka dadku inay wax isu sheegaanoo wax la istusaalayo war waxa hebel sheegaya maxaa ka jira in maxay ahayd dhegta loo dhaadhiciyo aad ba u fiican tahay intii qofka uu maogtahay ku raadin lahaa si khaldan wax u raadin lahaa annagu marka markaan isku nimi talooyin badan waxaana keenay dad dalkii joogaan nahay oo maxay ahayd wax la socda waxa aada u badatay dadka noo imaanaya runtii oo xarunta miciin soo biday oo talooyin badan contribution ka cabanaya hadda mitaal wadadan hadda hoteelku ku yaalo xarunteedu ku taalo maka mukarama ilaa iyo koone ilaa koone raggii ganacsatada ahaayoo deganaa habag sii kala liiteen oo qolada dabka wixii xagga ka xigaaba aada hawo sii liiteen oo ganacsigooda ay yidhahaan waaba naga xihan yahay qaara wixii xagga sugay boqolkiiba konton waa naga xihan yahay oo ay rabeen iyagu toos inuu hadlaan ilka waxaanu idhi wixii tala anagaa qaadayna meelaha ku habboon gaadhsiinayna nagana warsuga warkuna wuxuu ku fiican yahay in la kala tala qaato annaguna magaca waxaan u qaadan waxay ahayd inaan ummadda iyo dowladda iyo aan sideedaba maaragtay loo kala qaado wixii talooyinahoo fiican oo qolobal dhinaca ku fiican tahay warka loo loo tabiyo dhinacan maxay ahayd baaburleydii dadkii baabuurta lahaa weliba sida bajaajka kolka iyo maxay ahayd baabuurtan caasiga la yaraaha iyo iyo muxuu ahaa inay iyaguna sidaasi la-eg waaba shaqayn kar weynay inaanu noqotay inaanu magaaladii magaalooyin kale ay kusii dhex abuurantayo meel ma dhaafi karno marka waxaan idhi annagaa warkaa meelu ku habboonaa gaarsiinayna haddii alla yaraaxo taasaana noqotay inaanu waraaqda aad aragteen oo kolley waraaqda hadda uu danjiru akrin doono dinaari inaan la qaybsanay oo siday tahay madaxweynahana la gaarsiiyey inkastuu maqan yahay xabiiskiisii la gaarsiiyey ra-iisul wasaarahaasi si official ah ilaa shalay waa haystay taladan waxay tahay inuu maaragtay waxa jira uu dhinaciisa ka ogaado aanu idaacadaha keliya iyo aanu ka maqlin inaguna si toosa marka aynu arrintii u gudagallo aynu ka wada hadalno waxaana loola jeedaa waxaa weeyaan in wax lagu hagaajiyo in maxay ahay haddii wax qaldan yihiin in la yidhaaho wixii see loo sixi karaa marka wixii amniga ku saabsan iyo qoraallada ku saabsan iyo waxaasna waxaan u daynayaa in waraaqda furan oo maxay ahay oo bilatarka ah inuu danjiruhu uu akriyo marka macnaha iyo naxwiga ku jira halkaasaa kulli aan ka garan karnaa marka anigu waxaan xarunta waxaan leenahay waana sii wadanaa waxaana jecel lahay hadda waxaa laga yaabaa inay xarunta un ay tahay laakiin qaybaha dambe in haddii naga ogolaadaan dhinacyada kaleeto inaanu keenno oo maxay ahayd dowladduna dadka qaabilsan hadday noqoto wasaaradda amniga hadday noqoto maxay ahayd taliyaasha ciidamada sida maxay ahayd nabadsuginta taliska booliiska iyo wixii kaloo iyaguna ku shaqo leh iyo maxay ahayd bulshooyinka cabashada iyaguna sheegaya in xarunta la soo jeedinta yaru tahay in arintaas iyadana maalin loo qabto kadibna markaa halkaas iyadoo caafimaad qabta waxa la iska weydiiyo marka waxaan isnii tan hordhac uga dhiga hordhac bay marka ay tahay kadib baan markaa iyadana maalmahaasna waa isu soo noqon doonaa insha allah iyadoo kulli loo isu wada dhan yahay marka waxaan haddana kusii daynayaa in ambassador oo kelmadii maanta loogu talagalay oo halkan ka jeediy waa mahadsanti
bismi illahi raxmaan raxiim warqad furan oo ku socota madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali dayre xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed somaali tington center kadib markii ay soo gaartay cabashooyin fara badan oo ka yimid qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee kala gedisan sida ganacsatada dadweynaha ardayda jaamacadaha iyo gaadiidleyda taasoo ku saabsan qaabka sugidda amniga caasimadda ee hadda socota xaruntu waxay daraasad ku samaysay cabashooyinkaas soo gaaray waxaana u soo baxday su-aalaha soo socda kow maxaa ka soo ifbaxay xasilintii amniga magaalada muqdisho isu socodka dadweynaha iyo badeecooyinka kale oo kala xirmay gebi ahaan ganacsigii caasimadda oo hoos u dhacay si xooglana hoos ugu dhacay iyadoo ganacsato badan ay qarka u saaran yihiin inay ganacsigoodii uu xirmo waxaa hakad galay isu socodka gaadiidka dadweynaha sida basaska bajaajta tagaasida waxayna arrintaasi camal la-aan dhigtay kumaan kun oo dhallinyaro ah oo ka xoogsan jiray adeegyadaas waxay noloshoodu ciriiri gashay qoysas fara badan oo danyar ah kuwaas oo noloshoodu ay ku tirsanayd ganacsiga qudaarta hilibka meheradaha kale ee yaryar ee dadka danleyda ay ka ganacsan jireen iyo dhammaan suuqleyda oo saamayn ku yeelatay wadooyinka xiran waxaa shaqo tegi waayey shaqaalihii dowladda iyo dadweynihii loo adeegi jiray ee howluhu ay kaga xiirnaayeen xafiisyada dowladda taasoo hakad gelisay habsama u socodka shaqadii dowladda hay-ado badanna aynay shaqayn waxaa hakad galay waxbarashadii guud ahaan sida dugsiyada jaamacadaha macadyada iyo xarumaha kale ee waxbarashada kadib markii ay xirmeen wadooyinkii loo mari jiray qaabka sugidda amniga oo sababay dhibaatooyinka aan kor ku soo xusnay waxay dhaawac xoogla u geysteen kobicii dhaqaalaha dalka iyo cunsur ururinta oo ku socday hab kobaca qodobka labaad haddaba haddii arrimaha sidaan ay ku sii socdaan maxaa ka iman karo waa su-aal kale amniga oo sii xumaado lana yimaado dhibaatooyin culus oo waxyeello u geysta bulshada soomaaliyeed kadib markii ay shaqala-aan ku soo dhacdo kumanaan dhallinyaro ah ganacsiguna ay dad badan xiraan oo ay waayaan kalsoonidii ay dadweynaha soomaaliyeed u hayeen dowladooda oo meesha ka baxda taasna ay ka faa'iidaystaan cadowga qodobka kale inuu wiiqmo dhaqaalaha dalka oo lagu waday baryahan inuu ku socday qaab kobac ah kadib markii ay ganacsigii guud ahaan boqolkiiba konton hoos u dhacay iyadoo canshuurihiina ay dadku in badan ka cabanayaan hadday yihiin gaadiidleyda bajaajleyda dhammaantood markii ay waayeen wadooyin ay maraan maxaa xal u ah marar badan waxaa la sheegaa in dhibaatooyinka iyo waxyaabaha kale dhaca hase yeeshee xaruntu waxay ku dartay tala soo jeedinta talooyin ay u jeedinayso xukuumadda iyo guud ahaan dowladda kow in xukuumaddu ay la timaado siyaasad hufan oo amniga lagu sugayo taasoo ku fadhida qaab sharci ah oo waafaqsan dastuurka dalka u yaalla qodobka labaad in sugidda amniga caasimadda loo xil saaro ciidanka booliiska soomaaliyeed oo sharci ahaan iyo aqoon ahaan u leh loona tababaray sugidda amniga xaruntu waxay talo ku soo jeedinaysaa in xukuumaddu ay furto dhammaan wadooyinka xiran ayna la timaado qaab kale oo lagu sugi karo amniga caasimadda iyo guud ahaan dalka qodobka kale xaruntu waxay ku baaqaysaa oo ay ugu baaqaysaa dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada muqdisho inay dowrka kaga aadan sugidda amnigu ay ka qaataan oo ay gacan ka geystaan gacanna ku siiyaan dadka u xilsaaran sugidda amniga
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
fadhiidole ii miranin qubatay jiral oo gobshay ii gaanjo dismilee wagog lankabaar mooge qarbag biyoshay haddu quluwad wadaw qaldinya saxnya qumnya waalinya may laka qiyaasay mayla ka qiyaasay may laka qiyaasay oshii mayla ka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay in jeedee danseeha ka galay inboqohooto dibadda hasku diiwaan geliyey bahooto dibadda inama hayska diiwaan gelinay alaab dhismadoonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sidoo faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee niyo star tuuba qashaha handhoortay qeybtiya koowadna xamara yeebaa qatufaasay safarqa harshay qatartis qatiyoodis qarash qiimays geli adoo qabo banoo macawiista qabto irabukiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud niyo star tuu ma seeto kanha qobay kanha qobay kaasa qobay kanha qobay ma taro jumlihii tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaarmooba
waa hagaag dhugunsadyaal saaxiib yaal meelkasiisin roogdan walisinkula hadlaayna seetun isee dhibic lama aalada satarleedkii oo live streamkana hata si toosa ninku dhugunsadaytan farsamadana waliba nin hagahaye waana nin qaada dhigaaye saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa anina magaagay socdaalu idaacaddan warsan u saaxiib yaal meelkasiisin roogdan xiisado dagaal ee ka teegan cadala yahnin dareeran laakiin weli qadadka taleefanka fursad man ka helna waana ha geli doon hoo ilaahay aboodile raalle ka nagada laakiin wasaaradda arimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba ku goodiday inta tillaabiya ku qaada doonta ciddii diidda canshuurta misena an dhiib u hayta sistamka iyo hataa wadan wasiirka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed nuur madoobe nuunog maxamed oo xoolashaga anroogi deegaano kumida puntland yo waliba usugeeka reedanka nagaday magaalada baydhabo xilli usa shirjareedka qobadi magaalada baydhabona waliba usu sheegay anti yo bilaaba doonaan sistamka dowlado hoose kaasi oo dakliga nidaam gooni ee lanweelo doona iddi nidaamkaasi ha kor jeesaton tilaabiyo ku qaada doonaan shirjareed oo usa ka qobaday magaalada baydhabo yo walibaan ka hadlay arrimoogasiyo arrimo kale oo eedan fara badan oo iyo kumid a indhisowka golo deegaanka walina hadaljay kumid haye dhammaan مسؤولين ده يكون في الجودة إلى أطلع به مثلا أن تكون بي سفر أنا في ديري كلها قلت مكورة ما يفرصنا الفايدة سيدي يعني إذا معنا أمام بلشوين ده غير بلا معمول شيء ودير كريمة جدها قاطرها iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo runtii eedayn dhawaayti warbixintii ama fadaayada isiini xolaarkii aan meel ka taagna ma hareehin shirkii oo qorshe hooleedka horumarinta degmooyinka oo dhammaan soomaaliya ay baransadaaye runtii mahagabogoobay eedeed madara dambiilahay iyo horumarkii fadayn warku deeri dhammaan waktigii aan roogina may fursad helay in aan ka wareega degmooyin magaalooyin sharadugum oo kamid garowe qaro iyo bul boosaato safarkaas oo ahaayey in oo milabe dhiirigelin iyo wacyigelin reer koonfur galbeed in maadna teliyo runtii bulshada haydhawayti iyadan kama hadlaqa marlamaan guddiyada iyo odayaalka iyo ganacsasadana iyo dhalinyarada iyo haweenka dambe runtii in ka qayb qaadeena iyo dhugusada horumarka koonfur galbeed deerti tallaabada la qaadi iyo guulo hadda maarne roogna iyo maylare tabi waana wacyigeliyey may iyad hadhawaayana horumarka iyada hadhawaaya runtii may kala sheegana in eed la hadhawaayey in bulshadii u noolyiin amni dadaal badan maarne la geliya juhdi badan la geliya iyoona ganacsiyo iyo iyo iyo dadaalka iyo deereyn runtii may noqotay bilacda boosaaso ee bilacda qarde ee bilacda eergarowga geeka deerti in ku dambeeyeen reer koonfur galbeed taasna ma in sheegay bulshada koonfur galbeed ka nool gaar ahaan baydhabo in tusaale fayla ka qaadata muddo marne walaalasha oo deegaamada kunooliin iyo kunooliin si nabad ah iyo kunooliin horumar horumarkaasoo markasta halbisahaayan runtii meel mahadgaareenaley maamulka ku dhisan saddexda degma laha mari oo maarne fursad insiyan in aan booqado xaruntiyo iyo ka shaqeeyeen dowladaha hoose nidaamkii oo shaqeeyaan nidaamkii oo cashuro qaadeen waa guul iyo kadeeran ka dhexdan jiilasha iyo iyo milada wasaaradiyo taasna may sab ahaa inuu nin barana mayna sheegay degmada baydabo gaar ahaan runtii in barnaamijyada oo canshuuro iyo dhaqla aruurintii hoog un saara doono ciddii tallaabadaas diidoona amar qaada doon walaa ka dambeyd horumarka ummada kale deertii unida damacaas iyo masiirkaas ay tineejana waana deertiyaan gaar ahaan dhammaan dawladaha hoose inta shaqeeyata may ka codsadeen in sidaa dhaqsiya badan oo laslin hirgeli dabcan mayna runtii caddaayay intau ku caddaayay in degmada baydhabo maamul leelisaay maamulsha la gebagabeeyey tallaabadaas la qaado oo canshuurta un hadda sheeka hayna hole amiirka la dhaho hayna maamulka degmada inun ku kureejiyaan dhammaan maamulka inta ka tirsan maadaama maamul dhisahaayo goladaygan la dhisahaayo may ciidan caddaatay in korbal saaraan walal walaa korbal gurgidal taasna suuragal ma naglaas may suuragal naglaane in shaqo dareerta waana nidaamkayga dareerta leen helahaayo marbadana iska dayni una lashada degmada marbadana iska dayni wacyigelina marbadana iska dayni una xogbadan weydiino qaabkii macna shaqeysadin dadargelin laakin may dareemane aniga fursadan kufaaidaysado in markaasay dawli shaqeey waatini taasna anka kooydan may marlamaad mahadnaqay dhammaan saxaafin fursada qaadada seedi dhammaan warbaahinta t v-da kala duwan iyo raadiyaasha bulshooyinta koonfur galbeedna dhiirigelintaasayta insha allah anigoo meelkas amari doono warbaahin ah maysin sheegay in wadameedii degmadii afkooy iyo badidkii anhaaragi horumar lagu deeriy horumarkaasna eedii dhammaan dhiirigeliyaan wadan meelkas oon seedan ma sheeganaha oo melarefaraane in la dardargeliyo nidaamka dowladeed horumarka una deeni runtii iyada lin cajibi iyada maarna dhawaysmadii shirarkii umanta ka kooban in iyada maarna lin hadal hay runtii taas si tumid mid lamida iyo mid maarna si badanba inaan soo beenin diyaaranayno marka assalaamu calaykum sabirkeeda tasaakulawaay kila maasan maadaama
hadda waxaa soo hadal qaatay adaga iyo wasaaradda deegaanka maamulkana waxaad kuwada goorma idin qorshaysan inaad iska maamulka wasaaradda deegaanka degmada baydhabo runtii socolaas ay ahaayo oo hadda lako ugaada hadlaayo shirkaan kooy taasna mayna dhahe runtii dardargelinta golaha deegaanka dareemo kartaan oo maalin hal maalin mood ka dhismaguma eh si ninka dhisana iyo horta sheenti in maalin la daahiye mise ilaa waqtuga hadir laakiin odayaalka aniga fursada kufaa'idayso may ka codsaday odayaal dhaqmeedada oo horumarka howlan muddadii linka talagali oo teegini may falaan in tallaaba qaadno festugi oo rawjigi lamaad oo degmooyin kale hagala fareen runtii alberta hadda miiska saaray oo bilo agost in la bilaabo lafadahay taasna dareemo kartaan horumarka falo meelaba koonfur galbeed in jeedta dhisida maamulka golaha deegaanka may fursad unadaasa bulshada waleynasa marka wasaaradda markas ahmiyad maysiyaasa in dhamaystirkaasaysa la dhamaystir fankii laga talagalin waqtigii laga talagalay maana waa kadeeraan marka sada shaksiya badan may noogohana in marana bilow walaa ku dambeeyey in dadargelina runtii may dib u dhacyo neshanay soonkii haligii soonkii iyo shariirkii badanayo baylow ku dhiyay marka taasna may maysan sheegay in waqtiga shaksiya badan laga dadargeliyi doono waa laga dhamaystir doon insha allah waa hagaag dhuwin sidyaalkaas waliba ay wasiirka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxmed nuur madoobe nuunow maxamed oo la hadlaayay warbaahinta waana ku hadli arrimoyo ku mid ayin canshuur qaadowka iyo nidaamka dowladaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
alaamin generaal farnejer arwada alaabgelyowga hafiise ii ido ee alaamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwadi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniinkoytay alaabwareegwayka oombahi ila walijeeda uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhigtooba madii ulooshe ismootudoona haato irisuunku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo ada zaneeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hanku adeeg alaab original e isdiida laha saaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbayda walaylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan walha bari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwada siin hayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo al'aamin general
dhugaystayaal khamiis fayla hamiin fayla meel kastiisin adduunyada ku roogdan waliba sanglena hamiin fayla dhugunsadowka idaacadda warsangne eedan kamaadsantin seetun iseed dhibe lamana waliba sahalley antiisin si toos ehtanin ku dhugunsatan deegaanada yahta si tooska ahan deeras idaacadda warsan aalada satellite iyo life streamkana adduunyada meel kastiisin roogdan ya si toos anin ku dheegahaytan ambasador diiriye ya waliba daciifnama use ka tilmaamay in shirka bruselis uusahan ka dhammaadin madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka soomaaliya yo ka dacweedan siyaasi cabdiraxmaan nuur maxamed dinaari oo ku mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee xilil kala duwan ha ku qabaday dowladoogii dalkaha mari yo waliba usu ka hadlay xiriirkan wanaagsanayn ee ku dhexeeya dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka usugo waraysi siyaay idaacadda warsan xafiisda magaalada baydhabo iyo waliba si gaara uso nka hadalay arrinta shalay kadhidii shirki magaalada bruselis ee caasimada beljamka madaxda maamul goboleedyada dalka iyo ka eedayan dowladda dhexe taasi oo uuse tilmaami intii ay ku mid hayti fahan laanta dhiniga hanaanka maamul goboleedyada dalka hase yeeshee madaxda qaarjona yo dareemuwaasinyin hanaanka federaalka ambasadoorka oo arrintaasi ku hadlaay iyo waliba hadaljeey ku mid haay wanasifaro intadale sideedana waxaad moodaa in dadka muddooyinkan madaxda noqonayo aanay wax badan ka fahamsanayn caalamka iyo xiriirkiisa waxay in badan oo maamul goboleedyada kamida u haystaan in cadaanka amaba wadamada euda ay yihiin awoodda loo dacwoonaya sida maanta ka muuqatayna wararka aan helayno horteeda la isku dacweeyey oo lagu eedeeyey dowladda federaalka inkastoo dowladda federaalku iyadu aanay ka warcelin oo aanay runtii la dhihi karo bay yani ku dhaantay inay dalalkan ma aha weliba hal dal ma aha waa dalal todoba iyo labaatan dal oo waakiifa ay u joogaan wasiiro ama safaro haddana magac midow oo midowda yurub oo kale ku masalaya idoobtooda laysku xagaagto oo laysku eedeeyo oo ay u muuqato nimanka euda ama mas-uuliyiinta ka tirsan dalalka euda iyagoo laftooda ay arkaan in dadkan aanay bisayl dowladnimo aanay anfahayn maadaama ay hortooda isku dacweynayan oo haystaan maxkamad maa iyaga maanta intay kala xukunta ma dhahayso waxaa gardaan dowladda federaalk waxaa saxa maamul goboleedka waa dalal isutega waxa laga hadlayn waxawaay securityga sida loo hagaajiya dhaqaalaha sida loo kobciya waa arrin aad fadeexad ugu ah oo sumcadda iyo sharafta iyo karaamada dadka soomaalidu ay leeyihiin dadkii mateli lahaa oo shan maamul iyo dowladii federaalk oo madaxweynihii u socdo in hortooda loo arko in iyada laisku dacweyn karo oo iyadu tallaabo qaadi karto amaba laisku hor ceedayn karo waxaa la dhihi karaa waa ceedayn dacwad mahana ceedayn in aad hor eedayso waa ceedayn iyadoo aan huba ina waxba ka qabanayn shuqul aanay ku lahayn wallahi arrin muugtahay fadeexad weyn ku ah sideeda qaranka soomaalida fadeexad ku tahay waxay muujinaysaa bisay la-aanta madaxda maaragtay maamul goboleedyada maaragtay sida aanay waxay kaloo muujinaysaa in xiriirka ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka aanu wanaagsanayn aanu ahayn mid fiican waxaa jirta in madaxweynaha maamulka jubbaland waxyaaba badan oo waxay muujinaysaa in khilaafkii iyo istaagtaagashadii iyo ishaysarkii dalka gudiska jiray in loo dharay shirarka caalamiga oo beesha caalamka isugu imaanaysa waxay ku tahay guldaro weyn qaranka soomaaliya dadkii matali lahaa mas-uuliyiinta u ahaa
alaab dhismeeda almugeera
yow idumiinku wargaba idoonteeda sifaday alaab dhismiha marad weydiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuhiiro maarignamey oo baydhowa baydhabakiyaala anteew ijeeydu habaabaani ijeeyen maay maytubeelin maarinayso oo magaaj igagorn gudaha almuhiira haa gudaha galaan haba maarigaaso walaagi alaabhaay isnuugii halintan maskisheen adiina wali lahaysa hamara galab ismuku doonaya alasayti bako e agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara hukumadu fooluwaa almuwiira al
waa hagaag saaxib iyo almeelkasiisin roogdaan iyo si kastoo nindheegaytan waliba hasla deernay qodobadeen ka dambeoyey barnaamijka kulanka warsan xiise dagaal iyo waliba ka teeganta degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe iyo bo dadbogtaale oo ka bilaabadi meelasi degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe deegaano hoos kooyow iyo waliba hata si toos aan ka bilaabaday xiisada aan dhexayta lama beelood walaale eh oo degow degmadaasi cadalle iyo tuulooyin hoos kooyow yeedo dhinaga kalena garabka iyo ha kahayaan dagaalyahano ku tirsan dhaqdhaqaaqa shabaab sida warfidiyeenkan ha qiijeen dadka deegaanka xiisadan dagaalka iyo waliba ku damboytay kureeda markii meel dhul daagsameed eh, mise dhulko hoololka daajowyo iska khilaafeen dadka deegaanka waana bilaabaday baraka ah mise dad bogtaale oo ku obso qaba intii dagaalkaasi xiisadii sata dareerta saameenka weeldada ku kumid eh dadka rooga degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe oo diidi intii magaajay lan adeegsada warbaahinta iyo la hadalay idaacadda warsan walibana adaljay ku mid tahay walaalaha laakiin hadda hayeeday dhibaata ka dhex taagan tahay oo u kala farakacaa jiro wax kaloo hadda hayeeday deli kama jiraan waana hadda sida hayeeday dhibaatadaas oo hayeeda maalmahan dambaysaba ka taagneeda ayaa ka jirta maane wax kaloo deli kama jiraan laba qabaa'iloo meesha wada degto marka dagaaladoona hayeeday muddo adiga sanad iyo dhowr bilood ahay waxay ahaada isku soo horjeedaan meesha walahi horta dhibaato waad fahmi kartaa dad wada degan oo dagaal sokeeya oo markay haya isku dhacaan haddaan baada la iska dhex doonihin oon la isdhex marayn oon la hay ahaada waa dhibaatooyin ayaga mukaas kala haystaa jiro waxay ahaaday dadka deegaanka saameeyey hadii magaalada cadal waa waxay ahaada aad iyo aaday u saamaysay oo macnaha waxay ahaada dadkii ganacsiga isla imaan jiray waa waxay iska dhaqaatay beled aad oo waxbaan waxay ahaada hadda wax dhaqdhaqaaqan horta sideedasa dhan bacdal waxay aheeday dhowr oo waa degmo dhowr tuulo oo hoos timaado waxay aheeday shabaab oo joogo aa jiro dawladana qayba ka joogtaa shabaabkana qayba uu ka joogaa wax hadda hor loo cusub ma jiraan sidii ay u kala sinaayeen waa ilaa siday u kala siman yihiin wax hadda cusub oo hadda soo kordhay ma jiraan yow shabaab iyo dawladda mar walba iy horta nabad maaha maogta waxay aragtiya ka dhahaysa u kala jooga loo kala joogo wallahi dadyaabo badan oo barakaay waa jiraan oo waxay aheeday dadka mogtaas waxay aheed dad qabaa'il labada qabiil qabaa'ilada waxay aheeday dhibaata iyaga isku dhex abuureen oo ayaga haystay ukala waxay aheeday ay ay u kala tageen dhugunsidayaalkaas waliba hay ku kumid eh dadka degmada cadalle oo la hadalaya idaacadda warsan diidayna magaajay antii warbaahinta lan adeegsada
axmed baabuurkan imbi aroortii udaykaan waa dhaynayan haye saaxiib haye haye
nihow gaariga amaba kacaya maxaa ku dhac nihow ordo makanika nadon waaba waynu dahnay
no no no no no no niyow baabuurka wal cilidle erowha diyaato magahu ilow waliga aleeha tafadaas inaad cilid isku gelida baabuur oo maxay tahay ciladaan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka ada kashibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xuni oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn wallahi waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumay saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalanti shidaalka ee baydhabo lagu furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantieba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobati lan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma eh
kaafiya petroleum waa tanaahay bal aan arko shidaalkeeda alla bal arag gaarigii markaan shidaalkii kaafi petroleum aan ku shubay dhawaaqiisa hadda kadib waa aniga iyo kaafi petroleum
wal in hasdadeernay qodobkiinka dambooyi barnaamijka kulanka warsan qaar ku mid a dhallinyarada bogtaale ee rooga magaalada baydhabo caasimada kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed ya bilaabay inti shaqo cusub iyo ka kordhiyaan magaalada baydhabo waxaanu ku mid a dhallinyarada ka nool magaalada baydhabo ee caasimada kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed iyo waliba hatiyo mahojong hiridena anti shaqo cusub oo nololyo iyo ka maarayayaan yo ka abuuran mise yo ka abuurdan magaalada baydhabo shaqadaasi oo dad fara badan oo reer baydhabo ah in muddo iyo qalbi johanka dhina waryaagan cali korinto oo arrimo bini'aadamnimadan inqaabilsan yo waraysi la weeldadi waraysi jano waliba usan dhihaysada tan may ka sheekeeyay digub caafi caafi ka sheekeeyay gaab caafi gaab min hagaada fikra caafi raabteed tumunglege haladige ee waba haladige hihire koobkooban hire maykire maykire baa ki hire baad megala koosiye baad may la hoosee tumunkun baad tumunkun la hoosee sidukun barfe shankun barfe hagaade kadarade ka korsaarade in hirinyin baa wareejiside dhuwe bayan halinti bac mee gadaas halinti bac kunshin lay gadaay tumunleeg biyigana mee gadaas tumunleeg biyana nisha kuunleeg ha mega kiina gadaay magada dhan bilan maalbacdi wala dhanba maalbacdi wala dhanba maynadaan dhanbool dhanbool ha yaran mega faa'iido kala ma faa'iido may kule konton kuunleeg lu kule faa'iido guin male marka maalintii joogta ahaan kundukaas ku inhalaate ha ha konton iyo ku badan ba kule joogta beesadii daano jeeye aadan rinyogan eka nooladaan inaad kashaqaysid analeehaindisi fikirida analeehaindis shaqley waay idkoyahan kashaqaysoolegal waaladkan kaalmayaay a iyoonaya rinyogan i walaaleyaano kaalmayaay idin mee ku kooban meeqofotumun a madishaqadan bilaaway si meega jirhay madishaqadan bilaaway tumishan hata meega jir hata may jire tumisaga afartin bak sheegaya a a maxamed aadan maxamed iin biyuun casigu alwarijiya ma doonay sagaa jiraya bilaay ilaa talikulroogna may jire tumili sagal jeer ila tumili biyonga gaday ila tilguro biyom geko kontong geko la geko sei hanin boda se kontong hogule kamaran geko sei kontong yole balsa selan mega gadat e tumuleg biye tumuleg biye tumuleg biye misha khule mega kina gadat wadam dabiri madan hiru mega gadat se dan erire ag yorta mele benagde afarton konton biwin todobaton yanagdan wali nagdan dagas basidadan yar yaray maalintii meega aag ama luqyaab inaad gad meeg aag luqyaaga may nagdan aagde adgeekado tumunku aag wayla galale oo gadaasa haa kuriita bas iska badanida haa marka halkii aag meega faa'iidka halkii aag halkii aag beesa badan waya uuskii meega koobiya ya uuskii idano idano mehogde meku kobanyin yalko yak imal aabio meyne sagaal qofo sagaal qofo imal anaga jarta imal anaga jar iska dari sagaal qof waayahay beesada shaqaykujiyeesa idano je yalkan e an e inteena ku noolan maay walilan shaqeey bale gabeyda had aw ka noole awkay awkay ma noole ku obtagay ridan haye sasa gabe madi aw ka dhimadaay meega saxaay madi aw ka dhimadaay aaday horta ani bumul ka jarto baa dhimade haye aw ka ina suuna amanko ana walaa ha dhugoy ya dhimadaysiin haye hadda marka qoyska katiibsan inta katiibsan ta amiin bariyaa ku kumada ido abtagay dhaa bariya haye miila bariya bidewaan bay dhow maani laakis baadiyada ku koyogdaa hatanta isku kashagaysisaa
waa hagaag dhugun sidayaal edadkaas walibaan dambooyana barnaamijkii kulanka warsan oo oogo oo khamiisaha siinsaari waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdullaahi maxmed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan guhihiis yahay saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaah tan inti barnaamijkan barnaamijyay dambe una reedunku kulmaana saaxiibada barnaamijka iyo kula qiib gaadoday iyo saas oo kale dhammaan bahda raadi warsan oo iska duuban qosiinku ku tabayan sadiyo hamiinfay intii barnaamijkaanan dhugunsaneen waliba reedninku helo korana bars internetkuuna kalena warsan radio com